alxamdu لlh rb اlعaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ilا عlى الظaalimiin wslى اllah عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih wslma تsliima kaثiira ama bعd aلsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu biidn اllaahi subxaanaه wataعaalى sanadkan duruusteennu waxay noqon doontaa mid ku saabsan shaksiyat lmuslim qofka muslimkaa sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay islaamnimadiisu ay u yeeleyso iyo dhaqamada ay tahay qofka muslimkaahi inuu ku dhaqmo oo mara koowaad uu kula dhaqmo allaha subxaana wa tacaala abuuray nebiga ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray khalaa'iqda intooda kale dad iyo adduunyaba waxaa biidn illaahi subxaana wa tacaala hordhac aynu uga dhigi doonaa dhowr cashar oo aynu kaga hadalno xaqiiqat lislaam maxaasin lislaam shumuuliyat lislaam waaqiciyat lislaam islaamka xaqiiqadiisu maxay tahay iyo suurada dhabtaa ee uu leeyahay ay tahay qof waliba inuu fahmo waa maxay wanaagyada ay leedahay diin lislaam iyo khasaaista iyo mumayizaadka waxyaabaha ay la gaar tahay ay kaga duwan tahay mabaadida caqiidooyinka kale afkaaraha ay dadaaminsan yihiin iyo diimaha ay maanta dad haystaan ay leeyihiin waxaanu ka dhiganaynaa diin aanu ilaahay ku caabudno islaamku inuu yahay diin shaamilah oo waxay ka tagtay haba yaraatee aanay jirin isla markaana uu yahay diin caama oo dadka oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey iyo waaqiciyat lislaam diinta islaamku inay tahay diin waaqici oo aanay ahayn mabaadi qofku aaminayo qura ee ay tahay caqaa'id iyo acmaal iyo dhaqamo tadbiiqiya oo adduunyada dusheeda ka shaqeynaya oo la rabo inay ka hirgasho dadka dhexdoodana ay ka muuqato darsigeena koobaad ee maanta waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqat lislaam ma huwa alislaam islaamku waa maxay waa su-aal ay tahay qof waliba inuu helo jawaab kuwa gaalada ee diin islaam aan soo gelini inay jawaab u helaan si ay u gartaan xaqiiqada islaamka isla markaana meesha ay uga baxdo dacaayadaha sumcaddilka iyo suurad xumeynta lagu sameeyey diinulislaam ee in badan oo gaalaha sabab ugu ah inay diinta islaamka ka maagaan oo ay ka maqnaadaan oo gaalnimada ay ku baaqi ahaadaan qofka muslimka in ay tahay inuu garto waayo markaad garato xaqiiqat lislaam iimaankaaga ayaa dhammaystirmaya qalbigaaga ayaa xasilaya dhaqankaaga iyo camalkaaga ayaa hagaagaya oo toosaya oo sidii ilaahay subxana wa tacaala uu ka rabay noqonaya ereygan alislaam luqada carbeed marka la eego waa alistislaam walinqiyaad waa hoggaansan iyo isdhiibitaan falamaa aslama watallahu liljabiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qisadii nabiy llaahi ibraahim iyo inankiisii isxaaq markii ilaahay uu amru u waxyooday inuu gowraco iyadoo la imtixaamayo nabiy llaahi ibraahim in nebi ibraahim iyo inankiisiiba waxyigaa iyo amarkaa ilaahay ay u hoggaansameen falamaa aslama ay istaslama markay ilaahay isu dhiibeen wanqaadaa lilaahi subxaana wa tacaala bimtithaali amrih ilaahayna subxaana wa tacaala ay u hoggaansameen ay ugu hoggaansameen fulinta iyo la imaanshaha wixii ilaahay subxana wa tacaala uu amray taasi waa luqada carbeed marka la eego marka la eego sharcan marka la eego ereygan alislaam macnaha uu ku leeyahy qur-aanka ugu soo arooro iyo macnaha ugu soo arooro axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu odhan karnaa laba macne ayaa ereyga alislaam uu leeyahy macnan caam wa macnan khaas macno guud oo diintii nebi maxamed lagu soo dejiye aan ku gaar ahayn iyo macno gaara waa islaamnimada oo looga jeedo diintii ilaahay subxaana wa tacaala uu kusoo dejiyey u waxyooday nebi maxamed weliba qur-aanka kariimka markaynu eegno ereyga alislaam inta badan macnaha guud ayuu ugu soo arooraa waa maxay macnaha guud ee islaamnimadu ay leedahay waa cibaadat llahi subxaana wa tacaala wa aacatuhu cibaadat اllahi subxaanaه wa taعala waطaacatuhu bima sharaca calى alsinati الrusul macnaha guud ee ereyga alislaam uu leeyahy inta badanna qur-aanka ugu soo arooro waa in ilaahay subxaana wa tacaala la caabudo horta oo la keliyeeyo oo islaamnimo towxiid iyo keliye in ilaahay ka marhini maba jirtaba oo waxaa asalkiiyo asaaska u ah towxiidka iyo keliyeynta ilaahay cibaadada lagu keliyeeyaa islaamnimada ilaahay in lagu keliyeeyo oo lagu caabudo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey rususha iyo ambiyada laga bilaabo rasuulkii u horeeyey ilaa rasuulkii u dambeeyey oo nebi maxamed ah taasaa islaamnimo la yidhaahda nabiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam dadkii waktigiisii joogay ee rumeeyey iyo intii ay shareecadiisu shaqaynaysay la nasikhinba waxay haysteen islaamnimo ahayd muslimiin baanay ahaayeen nabiy llaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam dadkii rumeeyey ee diintii ilaahay uu kusoo dejiyey ilaahay ku caabudayey intii aanu ilaahay bedelin aanu nasikhinba waxay haysteen waa diin lislaam waxaanay ahaayeen muslimiin saasoo kale nabiy llaahi muusa nabiy llaahi ciisa nebi kastoo ilaahay uu soo diray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u waxyoodo oo kitaab uu ku soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey wuxuu ahaa ee loo soo dhiibay islaamnimo cid kasta oo rumayso oo raacday waxyigaa ilaahay uu u waxyooday ilaahay ku caabudayeyna waxay ahaayeen muslimiin bay ahaayeen taasina qur-aanka in fara badan ayay kusoo aroorto ay kusoo noqnoqotay nabiy llaahi nuux ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ka waramaya wuxuu yihi fain tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya ilaa calى allah wa umirtu an akuna min almuslimiin haddii dacwaddayda aada aqbali weydaanoo xaqa aad ka jeesataan anigu marka horeba mushqaayad idinkagamaan doonahayna waajib ilaahay baan gudanayay ilaahay baan subxaana wa tacaala ajar ka doonayaa oo i ballanqaaday waxaana lay amray inaan muslimiinta ka mid noqdo waa nabiy llaahi nuux kaana musliman dadkii rumeeyeyna muslimiin bay ahaayeen diintay haysteenna diinulislaam bay ahayd ila islaamku macnaha guuda uu leeyahy marka la eego inaga nidhi waa in ilaahay la caabudo o lagu keliyeeyo cibaadada iyadoo lagu caabudayo wuxuu ilaahay rususha iyo ambiyada uu waxyooday uu kusoo dejiyey nabiy llaahi ibraahim ilaahay isagoo ka waramaya wuxuu yihi ma kaana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kaana xaniifa muslima nabiy llaahi ibraahim yahuudina ma ahayn nasraani kiristaanana ma ahayn muxuu ahaa xaniif buu ahaa mid qalbigiisu ilaahay uu qaabilo towxiid uu ku qaabilay iyo keliyeyn inuu ilaahay cibaadada u gooni yeelo muslim buu ahaa bimacnaa mustaslim lilah bima sharac mid ilaahay u hogaansamay ugu hogaansamay wixii ilaahay subxana wa tacaala uu sharciyey qoladii falalowga ahaa ee uu haystay fircoon ee nabiy llaahi muusa markii ay iswaajaheen ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkii nebi muuse uu usoo dhiibay sixirkoodii iyo falkoodii uu caabiyi kari waayey ilaahay qalbigooda uu ku tuuray iimaanka markii ay islaameen ee fircoon uu u goodiyey oo uu sheegay inuu ciqaabi doono ilaahay bay baryeen rabbanaa afriq calayna sabra watawafanaa muslimiin ilaahu qalbigay qulubtay waxaad ku gembidaa sabir aanu xaqaa iyo diintaa ku sabirno waxaanad na oofsataa annagoo muslimiina ilaahu khaatimada noo hagaaji oo islaamnimo annagoo haysano nafta nagaga qabo nabiy llaahi ciisa ilaahay subxana wa tacaala markuu ka warramaya kitaabkii uu kusoo dejiyey ahaa nabiy llaahi muusa ilahay markuu ka warramaya kitaabkii uu kusoo dejiyey towraad ahaa ilahi wuxu uhi inna anzalna tawraata fiiha huda wa nuur waxaanu soo dejinnay towraad waxaa towraad ku jiray hanuun yacnaa waddada saxdaa wax dadka u tilmaamo lagu garto iyo nuur xaqa iyo baadilka lagu kala garto yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu waxaa dadka ku kala xukumayey nebiyadii islaamay bimacnaa muslimiinta ahaa oo ambiyadii kala dambeysay ilaahay uu soo diray ee towraad isu dhiibdhiibay ee nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ka dambeeyey ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay inay ahaayeen annahum kaanuu muslimiin kuwa ilaahay u hoggaansamay oo ilaahay isu dhiibay inay ahaayeen nabiy llaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam xawaariyiintii kuwii raacay ee u nusreeyey ee garab istaagay ee waxyigii ilaahay uu ku soo dejiyey rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala iyagana wuxuu tilmaamay inay muslimiin ahaayeen qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah aamanaa billaahi washhad bianna muslimuun ilaahay baanu rumaynay bay yidhaahdeen markhaati kaaw inaan muslimiin nahay aada iyo aad bay aayadaha tilmaamaya qof kasta oo waxii shaqaynaya oon la nasakhin oo xagga ilaahay ka yimi rumaysnaa ku camal falayay inuu muslim ahaa islaamnimaduna taa ay tahay ayadaha tilmaamaya qur-aanka aad bay ugu badanyihin hal qodobun baynu baraarujinaynaa oo hamoodin diimaha ilaahay uu soo dejiyey markuu ilaahay nasakhaye meesha uu ka saaree diin kale uu ku bedelay uu ka daba keenay in qofka haysta weli uu muslim yahay hamoodin wuxuu muslim yahay qofka diimaha hore ilaahay uu soo dejiyey rumaysnaa ilaahay ku caabudayay inta aan la nasakhin ee meesha laga saaray aan meesha laga saarin laga bilaabo maalintuu ilaahay bedelo diin kale uu ku bedelay ee rasuul kale uu ka soo daba diray qofka rasuulkaa rumayn waaya diintaa tii hore lagu bedelana raaci waayo ilaahay ku caabudi waaya la odhan maayo waa muslim waxaa la odhanaya waa gaal tusaalehaan waxaynu sheegnay dadkii nabiyullaahi muusa rumaysnaa wakhtigiisii intaan diintiisii la nasakhin iyo nabiyullaahi ciisa diintiisii kuwii rumaysnaa ilaahay ku caabudaya intaan la nasakhin inay muslimiin ahaayeen laakiin ilaahay markuu nasakhay ee nebi maxamed uu ka soo daba diray ee dadkoo dhana uu ku waajibiyey inay nebi maxamed raacaan diintaa ilaahay uu ku soo dejiyey islaamka khaaska ee gaarkaana ilaahay ay ku caabudaan qofka aan nebi nebi maxamed rumayn ee aan raacin ee islaamnimada khaaskee u dambeysay ilaahay aan ku caabudin muslim noqon maayo lagamana yeelayo anigu waxaan haystay diin islaam oo tan ka horreysay waay allihii diintaa hore islaam loogu ahaa ee qofkuu muslim ugu noqonaya baa bedelay uhi maantana tanaa muslim laygu noqonaya tan ayaana islaamnimadia ti hore waa laga guuro waan bedelay waxaana taa u daliila in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka dhigay dacwaddan uu usoo dhiibay dacwad caama oo dadkao dhan ku socota oo qolo gaara aan ku socon wa arsalnaaka linnaasi kaafa wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuna lilcaalamiina nadiira dadka oo dhan baa nebi maxamed loo soo diray laguna waajibiyey inay rumeeyaan oy raacaan oo diintaa ilaahay usoo dhiibay ilaahay subxaana watacaala ay ku caabudaan oo dhaqan ay ka dhigtaan iyo manhaju xayaatin iyo waddada noloshoodu ay ku socoto iyo waxa ay ku salaysan tahay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwii nebi muuse iyo nebi ciise rumaysnaa ee intaan diintaa la nasikhin muslimiin ahaa markii nebi maxamed ilaahay uu soo diray ay rumayn waayeen islaamnimadan cusub ee gaarkaana ay qaadan waayeen inay gaalan yihiin lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wاlmushrikiin ilahay wuxuu tilmaamay ahlulkitaabkii oo ah yuhuud iyo kiristaan iyo kuwa caabuda ilaahay cid aan ahayn inay kufaar yihiin laga bilaabo maalintii nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam ilaahay uu soo diray mar hadday nebi maxamed rumey waayeen ay raaci waayeen waxyigan gaarka nebi maxamed lagu soo dejiyey ilaahay ay ku caabudi waayeen oo qodomihii markaasi ay tahay in lagu baraarugsanaado oo qofna laga yeeli maayo islaamnimadii hore ilaahay uu kusoo dejiyey nebi nuux ama nebi daawuud ama nebi muuse ama nebi ciise ayaan diin ka dhiganaya ilahay aan ku caabudaya lannahu ilaahay subxaana watacaala waktigeedii islaam loogu ahaa ee waajibiyey in lagu caabudo ayaa nasakhay oo meesha ka saaray macnaha labaad ee ereyga alislaam uu ugu soo arooro fi lqur'aani alkariim oo nidhi waa macnaha gaarka ah waa islaamka oo looga jeedo addiin lmunazal calaa muxamadi sala allahu alayh wasalam diintan gaarka ilaahay uu kusoo dejiyey nebi maxamed iyadana alislaam baa la dhahdaa waana islaamnimada ilaahay uu ku nasakhay meesha uu kaga saaray diimihii hore oo dhan ee ilaahay subxaana watacaala muslimiin loogu ahaa inta aan la nasakhine meesha aanu ilaahay ka saarin ilaahay baa subxaana watacaala diintan islaamnimo ku sheegay ama magaca ugu yeedhay waxaa rabbi subxaana watacaala uu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina nebi maxamed oo carafo taagan oo xajiyaya ayaa aayaddaasi kusoo degtay maanta ayaan diintii idin dhamaystiray nicmadaydii baan dushiina ku taam yeelay islaamkan diin ahaan raalli idinka noqday macnaa inaad ilaahay ku caabudaan waxyiga nebi maxamed lagu soo dejiyey kaas ayuun baan idiin ogolay wax kale inaad igu caabudaan ama diin horoo jiri jirta oo la nasakhay ha noqoto ama ha noqdo wax kaloo dadku iyagu ay samaysteen oo ah almabaadi alardiya mabaadida dhulka laga sameeyey ma ogoli saasuu ilaahay subxana wa tacaala uu yihi ina diina cinda allahi lislaam diini ilaahay agtiisa waa islaamnimo islaamnimadii caamka ahayd iyo islaamnimada khaaska ah bimacnaa diini waa ilaahay agtiisa waa wixii ilaahay rususha u waxyooday rusushii hore ilaahay wuxuu u waxyooday islaamnimu ahaa intii diimahaasi ay shaqeynayeen haddana waxaa islaamnimo ah oo qura diin lislaam diinulislaam markaa xaqiiqadeedu waa maxay xaqiiqadeedu waxa weeye waxyigaa nebi maxamed ilaahay u kusoo dejiyey waxa asal u ahayna uu yahay inuu qofku ilaahay subxaana watacaala isu dhiibu u hogaansamo oo kayfiyada iyo qaabka ilaahay uu isugu dhiibay ugu hogaansamayaana ay tahay marka koobaad qofku inuu noqdo muwaxid lilaah mid ilaahay subxaana watacaala keliyeynaya bimacnaa ilaahay subxaana watacaala oo qura caabudayo cibaadada ilaahay ku koobaya oo cid kale aan waxba uga ogoleyn xagga caqiidadiisa iyo xagga qowlkiisa iyo xagga camalkiisaba marka la eego inuu noqdo muiic lilaah mid ilaahay adeecaya oo yamtailu liawaamirihi wa yanzajiru can nawaahiih ilaahay wuxuu amray u hogaansamaya oo fulinaaya wuxuu ilaahay subxaana watacaala u diideyna ka fogaanaya oo ka dheeraanaya isla markaana beri ka noqonaya baadil oo dhan baadil oo dhan aan ictiraafsanayn khalad iyo baadilnimadiisa qirsan baadilku hadduu kufriya hadduu shirkiya hadduu bidco yahay kul ma yukhaalifu alwaxyi almunazal calى muxamed salى اllahu alيه wasalam ayuu beri ka noqonaya baadilnimadiisa u aaminaya oo xaq uu ictiraafsan yahay aan u arkahayn diin lislaam waa diinta khaaska ah qofku waxa uu ku gelayaa oo dadkeeda uu kaga mid noqonayaa bishahaadateyn qofku mar hadduu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu llah saara muslima bimacna khaas wuxuu noqday muslim islaamnimada gaarka oo a diinta ilahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey ee diimihii hore o dhanna ilaahay uu ku nasakhay meesha uu kaga saaray dadkao dhanna uu ku waajibiyey inay raacaan saasaan inagu uxukumaynaa islaamiyana uxukumaynaa hadday ka dhab tahay oo qalbiga uu ka aaminsan yahay waxa uu carabka kaga qowlay waa muslim daahiran wa baatinan kor iyo kalba qofkaasi waa muslim haddii uu afka kaga dhawaaqay laa ilaha ila اllah muxamedun rasuulu اllah laakiin qalbigiisa aanay ku jirin oo qalbiga aanu ka aaminsanayn ka isaga munaafiq baa la idhaahdaa waa aladi yudhir gayra ma yubطin waa ka muujisanaya wuxuu qarsanaya ee qalbiga uu ku haysto wax ka duwan oo khilaafsan ilahayna qur-aanka in badan buu kuwaa ku sheegay yaquluuna biafwaahi ma laysa fii quluubihim waxay afka ka leeyihin waxaan qalbigooda ku jirin adduunyada intay joogaan inta aanay gaalnimo muujisan axkaamta muslimiinta ay leeyihin laakiin hadday ku dhintaan caqiide xumada noocaasa iyo gaalnimadaasi u qarsoon gaalada ayay xataa xagga hoose ka xigaan naara jahannama ayay gelayaan oo weliba meesha gaalada la geliyo meel ka hooseysay gelayaan ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu islaamnimada uu inoogu nicmeeyo uu inagu sugo inagu nooleeyo oo ilaahay subxaana watacaala uu inagu dilo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira